bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koron dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdiraahi xuseen guudlaabe oo isku shaandheyn ku sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada faahfaahino ka soo baxaya al-shabaab lagu duqeeyey gobolka shabeellaha dhexe imaaraadka carabta oo gaadiid dabdamisaa ku wareejiyey soomaaliya maraykanka oo baaraya dhalashada xildhibaane ilhaan cumar warka caalamkana waxa aad ku dheegaysi doontaan afar qof oo lagu dilay bannaanbax ka dhacay dalka kameruun
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markana waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnaya wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa wax kabedel loogu sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladda hirshabeelle markii uu arkay madaxweynaha qodobada konton iyo lixaad iyo konton iyo todobaad ee dastuurka dowladda hirshabelle u yaala iyo sida ay muhiimada u leedahay in la helo wasiiro gudan kara waajibaadkooda shaqo madaxweyne guudlaabe ayaa isbedel ku sameeyey hogaanka wasaaradaha shaqada tamarta warfaafinta iyo maaliyadda baashi cabdi maxamed ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada saalax maxamed xasan wasiirka tamarta iyo macdanta cumar maxamed soomane wasiir ku-xigeenka maaliyadda faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya al-shabaab lagu duuqeeyey gobolka shabeellaha dhexe maxamed soomane ayaanu faahfaahinaya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeyn cirka ah oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka ayaaqle qiyaastii toddoba kilomitir dhanka koonfurka ka beegan degmada xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe duqeynta ayaa waxay qeybay ka ahayd howlgal qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku bartilmaamaysadeen maleeshiyaadka al-shabaab ee halkaas ku dhumaaleysanayo muddooyinkii lasoo dhaafay kuwaas oo ku howlanaa falal lagu cabsigelinayay beeralayda deegaanka sida ay ku warrameen saraakiisha ciidamada dowladda ee howlgalka hogaaminayay intii uu socday howlgalka ayaa waxaa lagu dilay siddeed maleeshiyo oo ka tirsan al-shabaab halka dhowr kalena lagu dhaawacay sida lagu sheegay war lagu baahiyey idaacadda ciidamada kisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xaqiijiyey in howlgallada noocan oo kale ah ay sii wadi doonaan ilaa dalka oo dhan laga xoreynayo kooxda al-shabaab si shacabka soomaaliyeed ay ku noolaadaan nabad xasilooni iyo horumar waara si kastaba howlgalkan dhanka cirka ah oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka yaaqle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka howlgallo culus oo kalena dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ay ka sameeyeen meelo badan oo ka mid a gobollada dalka al-shabaab ayaa mararka qaarkood jab xooggan waxay kala kulmaan ciidamada dowladda iyada oo meelaha qaarkood lagu beegsado howlgallo lasii qorsheeyey islamarkaana jab xooga lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab imaaraadka carabta ayaa gaadiid dabdamis ah ku wareejiyey dalka soomaaliya daahir cabdiraxasan ayaanu faahfaahinaya dowladda federaalka soomaaliya ayaa maantay dalka imaaraadka carabta waxay kala wareegtay laba gaadiid oo dodamisa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa dalka imaaraadka carabta uga mahad celiyey inay ka soo jawaabeen codsigoodii ku aadanaa inay soo gaarsiiyaan gaadiib dodamisa isagoona sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh loo howlgeli doono islamarkaana lagu adeegi doono shacabka soomaaliyeed waxaana hadalladiisi ka mid ahaa dowladdan walaalaha nahay imaaraadka carabta sacad safiir axmed jumca iyo maarayaha ku-xigeenka dekadda ee dhammaan mas-uuliyiinta maamul gobolka banaadir ba saxaafadda waxaan idinku salaamaya aslaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu macaali wasiir maanta waxay noo tahay fursad weyn oo aan maaragtay halkan ku gudoomayno laba baabuur oo debdemis ah ay noogu deeqday dowladdan walaalaha nahay imaaraadka carabta runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa inay si degdega uga jawaabeen sacad safiir mar aan ballan kulan kula qaatay magaalada muqdisho xafiiska duqa magaalada oo aan codsi rasmi ah oo qoraal aan ugu gudbinno baahiyaheenna si u kala horeeyaan waxaa ka mid ahaa inay noogu deeqaan gaadiidka gurmadka degdega ah iyo gaadiidka nadaafadda waddooyinka bacdamaa magaalada laamiyadeeda la dhisay iyo bacdimaa magaalada ay runtii suuqyadeeda iyo maraafiqdeeda caamka ay ku soo laalaabteen maaragtay ee yacni maxaan ku leehay debab ee gaadiidkan u aad noogu yar yahay ayaan codsi hordhac oo deg dega u gudbinay inuu si deg dega noogu soo jawaabay safiirka oo dowladda imaaraadka carab halkan u fadhiya waan u mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa dacmigan runtii wuxuu aad yacni kaalin weyn ka qaadan doonaa awoodda kooxdeena derdemiska ay u yeelan doonto inay si deg dega ugu gurmato markay dhibaatooyinkaas hore ay dhacaan ilaah naga hayo ayay maaragtay door weyn ka qaadan doonaa waxaan rajaynaynaa de inay noqoto bilow wanaagsan oo ah yacni wax badan oo daad ah naga soo gaari doono abudubay ee muqdisho ka soo gaari doono oo ah taageero dhinac kasta leh haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in ay arrintan runtii waxaad la socotaan de muqdisho waxay maraysaa maanta marxalad wanaagsan oo horumar iyo dhinac kasta ay samaynayso markaan tanna waxay noqonaysaa gogoldhac oo igu gogol xaarayso in maaragtay muqdisho iyo maaragtay abudabey aan rajayayna inay mustaqbalka ay mataano noqdaan oo wax badan oo maaragtay khibrad isdhaafsi taageeraba ay halkaas noogu yimaadaan dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cali xoosh oo isaguna ka hadlay goobta ay dowladda federaalk soomaaliya kula wareegaysay gaadiid ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay baahi weyn u qabeen in la soo gaarsiiyo gaadiidkan debdemiska isagoona sheegay in suuqyo fara badan oo ku yaalla dalka ay u basbeeleen debdemislaana waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waan uga mahad celinaynaa dowladda imaaraadka oo uu ka joogo safiir axmed gaadiidkan ay ugu deeqeen magaalada muqdisho oo debdemiska dalkeennu waa dal soo kabanaya muddo dheer muxuu ahaa duruufihii burburku halleeyeen marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah gaadiidkan oo kale baa ka mid ah runtii waa yar yahay si markii la eego laakiin inaan maanta meeshaan ku guddoonno wasaarad ahaan iyo duqi muqdisho iyo madaxdii kale ee laabaha dowladda waxaan tusaynaa wax kasta oo yar oo nala siiyo xurmada aan ku qaadanayno marka xurmada nagala weyn wax yar waxaan ka rajaynaynaa magaaladan waa caasimaddii soomaaliya waa magaalo ay ku nool yihiin mujtamac aad u tira badan aad u tira badan loo odhan karo soomaalida nuskeed baa ku nool waxay qabaan baahi tiro badan oo muxuu ahaa noocyo kala duwanah waan ka rajaynaynaa dowladda imaaraadka oo weligeed muxuu ahaa nala garab taagnayd taageero inay muxuu ahaa meeshii aan ka daloolnaba naga gufayso waan ka rajaynaynaa duqa magaalada muqdisho intii yareeda uu joogay hadduu muxuu ahaa macaabilkan ku keenay aad iyo aad buu u mahadsan yahay dowladda maraykanka ayaa baaraysa dhalashada xildhibaan ilhaan cumar cali aadan ayaa inuu eegaya laba xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada maraykanka ayaa ku baaqay in waaxda cadaaladda maraykanka ay baaritaano ku sameeyaan dhalashada ilhaan cumar oo kasoo jeeda soomaaliya arrintan ayaa la sheegay inay qayb ka tahay dib u eegis guud oo lagu sameynayo dhalashada dadka u soo guuray islamarkaana la siiyey muwaadinimada maraykanka xildhibaan rendivine ayaa sheegay in baaritaanku uu ka bilowdo musharaxa duqa maraykanka ee new york sohran mamdani oo uu ku eedeeyey inuu jebiyo xeerarka muwaadiniyadda isagoo xusay in sidoo kale ilhaan cumar ay mudan tahay in la baaro fine ayaa waxa uu sheegay in dadka qaarkood ay dalka u yimaadeen si ay u burburiyaan isaga oo ku baaqay in dadka si qaldan u helay dhalashada maraykanka lagala laabto muwaadiniyadooda oo dib loogu celiyo dalalkooda dhankiisa rendi oglis oo ka tirsan xildhibaanada maraykanka ayaa waxauu sidoo kale taageeray baaqa xildhibaan rendivine isaga oo mamdaani ku tilmaamay shakhsi shuuci ah oo khatar ku ah dalka islamarkaana dalbaday in la baaro xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan koongareeska maraykanka isagoo tix raacaya mowqifkeeda siyaasadeed ee marar badan dhaliilay siyaasadda arrimaha dibadda dalka maraykanka ilhaan cumar oo matasha gobolka minnesota ayaa waxa ay ka soo qaxday soomaaliya intuu socday dagaalkii sokeeye waxaana sanadkii ay noqotay mid ka mid ah labadii haween ee muslimiinta ahaa ee ugu horreeyey ee laga soo doorto koongareeska maraykanka ee gobolka minnesota wasaaradda cadaaladda maraykanka weli kamaysan hadlin dalabka baaritaanka ee xildhibaanadu ay ka codsadeen ee ku aadan mas-uuliyiintan halkaa aad naga dhegeysanaysaanna waa raydow joor markana warka caalamka ugu yaraana afar ruuxa ayaa lagu dilay banaanbaxyo ka dhacay caasimada dhaqaalaha ee dalka cameroon ee loo yaqaano dool sida ay mas-uuliyiinta sheegeen ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijada doorashada madaxtinimada ee sida weyn loogu tartamay balsaabka gobolka ninka lagu magacaabo samuel dewden etioba ayaa sheegay in fariisimaha booliska lasoo weeraray ciidamada ammaankuna ay markaasi iska difaaceen dadkii weerarka kusoo qaaday boqolaal ka mid ah taageerayaasha musharaxa madaxtinimada ee mucaaradka ciisa tikroma bakri ayaa ka hor yimid mamnuucida dibadbaxyo lagu qabto magaalooyin dhowr ah iyadoo ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dadka banaanbaxayay tikroma bakri ayaa ku adkaystay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dhacday laba iyo tobankii oktoobar isagoo la tartamayey madaxweynihii xilka hay madaxweynaha xilka haya paul puya oo afartan iyo saddex jir ah xisbiga talada haya ee loo yaqaano c b d m ayaa diiday sheegashadaasi akhyaartan dhegeysanaysaa war waxay dalka iyo dibadda cawna soo gaari waanaga intaa ciduu warkiisa eegana waxay dib ugu daalacan karaan nambarta ayna facebook ku leenahay radio jor waa anigu cabdiqaadir maxamed dimaana sidaas iyo nabadgelyo